kulan wacan subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda sta f m qodobada aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah kenyaanka oo lagu booriyey inay qaataan talaalka covid nneteen garsoorka dalka oo gabagabeeyey dhegeysiga sagaal ka mid ah kiisaska hadallada naceebka waxaa kaloo maqli doontaan dabaaldegyo lagu soo dhoweynayo ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya oo ka dhacay xaafadda isli waa khamiis lix iyo tobanka bisha lixaad ee juun sannadka labada kun labaiyo labaatanka kusoo dhowaada qodobadaas iyo kuwo kale oo dhammaystiran kadib markii maalmihii ugu dambeeyey ay kordheen xaaladaha cusub ee cudurka covid nneteen ee gudaha waddanka ayaa shacabka loogu baaqay inay qaataan daawooyinka talaalka ee lagula tacaalaa caabuqa waxaa baaqan dirtay xoghayaha joogtada ah ee wasaaradda caafimaadka dalka suusan mujaje mujaje ayaa laga soo xigtay in kaliya saddex boqol siddeetan iyo lix kun sagaal boqol siddeetan iyo saddex ruux ay ilaa iyo hadda qaateen cirbadda xoojinaysa talaalka waxay intaasii ku dartay in wasaaraddu ay adeegsatay dawooyinka talaalka oo kor u dhaafaya toban iyo siddeed milyan taniya imaanaysa iyadoo afar iyo labaatankii saacadood ee lasoo dhaafay kenya laga diiwaangeliyey xaaladaha cusub ee cudurka oo gaaraya afar boqol lixdan iyo toddobo tani oo tirada guud ee kiisaska koronana ka dhigaysa saddex boqol toddobaatan saddex boqol toddoba iyo labaatan kun siddeed boqol sagaashan iyo labo barasabka ismaamulka garisa cali bunow qorane ayaa dhambaal hambalyo ah u diray xamse cabdi bare oo uu shalay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud u magacaabay xilka ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha ayaa mas-uulka cusub guul u rajeeyey qoraal uu soo dhigay baraha bulshada ayuu barasabka gaarisa ku sheegay in xamse hallo uga baryayo inuu ku guulaysto gudaha waa gudashada waajibaadka shaqa ee loo igmaday waxa uu intaasi ku daray inuu ka rajeynaya inuu dalka soomaaliya u horseedo wadada nabadgelyo iyo horumar waaro ah madaxa cadaaladda dalka garsoore mada koome ayaa sheegtay inay soo gabagabeeyeen dhegeysiga sagaal ka mid ah kow iyo labaatankiis oo la xidhiira hadallada nacaybka ah kuwaas oo loo gudbiyey maxkamadda hadalkan ayay ka sheegtay munaasabad lagu soo bandhigayey waa qorshaha qaran ee ka dhanka ah hadallada nacaybka ku salaysan waxay koome hoosta ka xariiqday in wasaaradda cadaaladda ay ka go-an tahay dhammaystirka dacwadaha haray madaxa cadaaladda waddanka ayaa laga soo xigtay inay dardargelin doonaan dhegeysiga kiisaskan si loo dhammaystiro waa ka hor doorashada guud ee dalka bisha sideedaad qabsoomi doonto guddoomiyaha guddiga qaran ee isdhexgalka iyo midaynta shacabka ee n c i c samuel kobia ayaa dhankiisa sheegay inay howlgeliyaan ama howlgelinayaan in ka badan konton sarkaal oo loo xilsaaray inay si dhow ula socdaan waxyaabaha naceybka ku salaysan ee kala qaybsanaan ka dhex abuuri kara bulshada shakhsiyaadkan ayaa ka shaqaynaya afartan iyo toddobada ismaamul ee ay kenya ka kooban tahay waxay si dhow dabagagal ugu sameyn doonaan isku soo baxyada siyaasadeed iyo weliba kulamada diimeed si loo helo caddayn loo adeegsan karo maxkamadaynta dadka bulshada kala geynaya
star f m ka dhagayso garbaharey mawjada ah siddeetan iyo sagaal dhibic eber
imikana soomaaliya waxaa xalay xaafadda isliye magaalada nairobi ka dhacay dabaaldegyo aad u waaweyn kuwaas oo lagu soo dhoweynayo ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xamse cabdi bare boqolaal shacab ah ayaa isugu soo baxay waddooyinka iyagoo muujinayay sida ay ugu faraxsan yihiin in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu u magacaabay xilka wasiirka koowaad waa xamse cabdi bare shalay lixdii maqribnimo ayaa xilka loo magacaabay ra-iisul wasaare xamse qaar ka mid ah shacabka islii ayaa dareenkooda u muujiyey sida tan anagoo ku bilaabayo niyow ra-iisul wasaaraha la doortay aad aan ugu faraxsanaa runaantii wax badanna waa soo kordhin karaa isleeyahay caawa kheyradii iyo muxibadii lama soo koobi karo runaantii waxa weyne uga dhigan tahay hadda si loo damaashaadayo dallaan carruur ciyaalna waa kuwana waa wada joogaan caawa farxaddiin lama soo koobi karaa dhihi karaa runaantii aniga waa dhowaa walaal magacii waa bahje axmed cabdi waxaan halkan ugu hambalyaynayaa reer wasaaraha loogu magacaabay soomaaliya xamse waxaa la reer wasaarihii dalkiisa iyo dadkiisa anfacalaha ka dhigo aad baan ugu faraxsanahay waxaan iskugu soo baxnay nairobi gaar ahaan islii ayaan iskugu tu- waxaan ka rijayn- waxaan ka rajaynayaa inuu noqdo madaxweyne wanaagsan oo soomaaliya oo dhan isku keeno iyo caalamka oo dhan sidii m- habeenkeedu ay dhaheen so- soomaaliya oo heshiis ah oo dunida la heshiis ah marka waxaan rajaynayaa wax badan inuu tari doono dalkiisa iyo dadkiisaba asalaamu calaykum Eh, kulley waxaan filahay maaragta wax badan oo maaragta bulshada iyo maaragta waddankiisa saa- saameyn ku yees- saameyn ku yeelan karo inuu bedeli karo marka insha allah eh, waxaan leenahay soo dhowow mar labaad iyo mar saddexaad ba waxaan leenahay inuu ilaahay xilkooda la garab galo oo mas-uuliyadda ay qaadan sida ilaahay ugu talagalay uga soo baxaan soomaaliya dhan baa sugaysa meelay joogtaba dal iyo dibadba waa lagu dhibaataysan yahay dalkeena dhibaato waa ka jirta dibadaha waa lagu dhibaataysan yahay meel kastoo aan joogno qurbaha aan halkaa nairobi baan joogaa dhibkeeda ma yara laakiin meel kasta aan joogno soomaali waxaan leenahay dadka la doorto oo mas-uuliyadda qaado inay ilaahay ka baqdaan oo dadkaas daacad u noqotaan oo xilkan ila magacaabay si nadiif ah u gudataan oo biri ka maalin maalinta qiyaamo la tago nin walba waa la xisaabinayaa wuxuu geystay wuxuu guday wuxuu ah, maxay tahay horumarsada wanaag iyo xumaanba marka waxaan leenahay ra-iisul wasaaraha cusub oo la doortay oo haddaa dowladda u cusub tahay marka waxaan leeyahay si wanaagsan oo sharaf leh xilkaada u gudo ummadaada maxay tahay wax u qabo waxtarnin la allaha kaa dhigo dowladdan waxaan leeyahay khilaafka iyo dhibaatada iyo qabqabka iska daaya si nidaam ah soddon sanaa dhibaato lagu jiray dadkii shalay dhashay ayaa maanta waxaa dad ilmo dhalay ilmahay dhali doonaan ma yaqaanin fujuur- fayuujirkooda waxuu noqon doono marka waxaan leenahay anaga maxay tahay dhibaato kusoo kornay oo colaad la kowsanay waqtigeenii kuwaan dhalna maanta weli colaad maxay ahayd ku jiro oo weli dalkooda aanan si fiican u arkin oona aqoon u lahayn marka jiilba jiilka ka dambeeya ilaahay waxaan uga baryaynaa inay nabad iyo soomaaliyo heshiis ah oo adduunkan heshiis laha siduu xashan sheekh sheegay la- maxay tahay lala noqdo oo waddankeena loo dadaalo oo qoqobka iyo dhibaatada iyo qola- colaadda iyo qabiilka layska daayo soomaali maxay tahay ishag nin aan wax isku gelin ma jirto aniga aan kula hadlayo qof aan wax soomaali maxamed ii gelin ma jirto Een, caaw waxaan u hambalyaynayaa ee, ra'iisul wasaaraha cusub iyo madaxweynaha cusuban ee, xasan sheekh maxamuud iyo xamza cabdi barre Ee, waxaan leeyahay hambalyo hambalyo ku soo dhawow xilka insha allah alla maxaan kaa baryaynaa inuu maaragtay alla ku- maxaan lahaa kula garbgala oo maaragtay insha allah si cadaalad leh ee xamse cabdi barre wuxuu ku dhashay kismaayo waa afartan iyo siddeed jir aaba saddeed carruur leh waa xildhibaan golaha shacabka lasoo doortay siddeed iyo labaatankii bishii labiyo tobnaad ee sanadkii hore waxa uuna deegan doorashadiisu tahay magaalada kismaayo ee maamulka jubbaland gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka jubbaland ayuu ahaa labadii kun sagaal iyo tobankii iyo labadii kun iyo labaatankii waxaa sidoo kale labadi kun shan iyo tobankii ilaa labadi kun sagaal iyo tobankii uu ahaa la taliyo sare wasaaradda dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sidoo kale waxa uu soo noqday la taliyo arrimaha maamulka ee gudoomiyaha gobolka banaadir labadi kun afar iyo tobankii labadi kun iyo shan iyo tobankii waxauu sidoo kale hayaa uu ahaa xoghayaha xisbiga u p d labadi kun kow iyo tobankii ilaa labadi kun toban iyo toddobadii waxa uu ka mid yahay aasaasayaasha jaamacadda kismaayo waxauu sidoo kale wax ka soo qabtay dhowr xil sida gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda dhanka kale madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa war uu soo saaray waxa uu amaba qoraal uu soo saaray waxa uu hambaliya ugu diray ra-iisul wasaaraha cusub ee uu magacaabay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweyne farmaajo ayaa hambalyaha ra-iisul wasaaraha waxaa u qornay sida tan waxaan hambalyo u dirayaa ee xamse cabdi barre uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud u magacaabay ra-iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda federaalk soomaaliya waxaa ra-iisul wasaaraha magacaaban u rajaynayaa inuu eebe u fududeeyo gudashada mas-uuliyadda culus ee loo magacaabay aniga oo baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ka codsanaya inay codkooda kalsoonida siiyaan si uu u soo dhiso xukuumad sii ambaqaada horumarka dalka ka socday ayuu yidhi madaxweyne farmaajo ugu dambeyn dhegeystayaal qaramada midoobay ayaa sheegtay in duulaanka militarihii ay dowladda ruushka weli ka wado gudaha dalka ukrain uu sare u sii qaaday tirada barakacyaasha ee dunida jimciyadda qurmada ka dhexaysa ayaa sheegtay in tiradan ay markii ugu horeysay ka sare martay boqol milyan oo qof madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee u n h c r filipo grandi ayaa ka digay in dagaalka uu sababi karo dhibaatooyin ka dhan cunnada adduunka ama dhibaatooyin ka dhanka dhanka iyo cunnada hay-adda ayaa warbixinteedii ugu dambeysay ku sheegtay in sanadkii labadii kun kob iyo labaatankii ay daafaha caalamka ku barakaceen sagaal iyo siddeetan dhibic saddex milyan oo qof tiradan ayaa muddo toban sano gudaheeda ah laba jibaaruntay